ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيها الأخوة الكرام sidaynu ku ballansanayn caawa waxaynu qaadanaynaa darsigii koowaad ee ka mid a muxaadarada duruusta nadwada sideedaad ciwaankeedu yahay asmatu somaal min manduurin islaamiyin oo ka dhacaysa masjidkan rawda ee magaalada boosaaso darsiga koowaad ee caawo waa ahmiyatu somaal mawqican wa nawaaridan wa aharu dalika calaa asmati somaal macnaha ciwaanku waxa weeye soomaaliya ahmiyadda ay leedahay marka laga fiiriyo meesha ay dhacdo oo dhulka ay kaga taal iyo mawaaridda waxa deeqa ama hantida ay leedahay ee kala duwan iyo raadka uu ku leeyahay arrinkaasi mushkiladda soomaaliya arrinkaa waxaa darsigaas inoo soo jeedinaya sida jadwalanka ku aragteen doctor axmed saadiq eenow maadaama aanu horay halkan duruus uga bixinin ama aydan masaajidka microfoonkiisa ku aqoonin waxaan rabaa inaan taariikh kooban oo yar idinka siiyo doctor axmed saadiq doctor axmed saadiq wuxuu ku dhashay magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho kun iyo sagaal boqol konton iyo lixdii halka ayuu kaga ku dhigtay waxbarashada qur-aanka iyo dugsiga hoose dhexe iyo saraba wuxuuna markaa kadib galay kuliyadda dagaalka wadanka masar isagoo ku biiray ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed la oran jiray kadibna muddo kadib ayuu kusoo noqday soomaaliya muddo kadibna wuu isaga tegay shaqadii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed wuxuuna dibadda ayuuna u baxay isagoo tegay wadamada scandinavianka kadibna muddo kadib ayuu wuxuu wadanka ruushka u tegay waxbarasho wuxuuna noqday bartay galay kuliyadda caafimaadka wuxuu noqday doctor caafimaad shaqadaas oo ah midda ugu weyn ee uu hadda ama shaqada ugu badan ee uu qabto wuxuuna ku bartay wadankii la oran jiray midooda sovieti wuxuuna degan yahay wadamada scandinavianka ayuu dictoorku degan yahay hadda dictoornimada waxaa u dheer dictoorku inuu yahay kaatib qoro wax oo afka soomaaliga wax ku qoray wuxuuna boqoray buugaag dhowra oo ay ka mid yihiin mid uu ka qoray dagaalkii toddobaatan iyo toddobadii ee dhex maray ee ka dhacay ogaadenya gobolka loo yaqaanay ee soomaali galbeed soomaaliyana ay lugta ku lahayd wuxuu kaloo oo qoray buug la yidhahdo afkeenna iyo farteenna oo af soomaali ah ditoorku hadda wuxuu degan yahay wadamada scandinaviankana wuxuuna hadda inala jooga isagoo ah mucalim ka ah kuliyadda caafimaadka jaamacadda bariga africa ayuuna caafimaad hadda uu ka yahay ustaad insha allahu in kooban oo ku saabsan taarikh nololeedkii ustaadka oo muddo yar inaan idinka tusa ayay ahayd iminka waxaan kusoo dhaweynayaa ustaadka inuu inoo bilaabo muxaadaradii caawa inuu kugu qornaa sidaan hore u sheegnay ciwaankeedu ahay ahmiyadda soomaaliya mawqic ahaan iyo mawaarid ahaan iyo raadka uu arrinkaasi ku leeyahay dhibaatada soomaaliya ka socota asaga ayaan kusoo dhaweynayaa microfoonka falyatafadal mashkuuran
نحمدك يا رب ونستعينك ونستغفرك ونسترشدك ونسترحمك ونستهديك نؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ولي من والاك ونعادي من عاداك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الذي أتانا بمحجة البيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلهي ابتليتنا فما وجدتنا صابرين إلهي أنعمتنا فما وجدتنا شاكرين إلهي
لا أن تزدت البلاء لقلة صبرنا إلهي ولا أنت رفعت النعمة لقلة شكرنا إلهي تقبل منا القليل واعف عنا الكثير وبعد ما هل أمان تليب عليه بدأ بدي وحان ومهد علينا يا rag isku soo dubariday hawshan loogu adeegayo bulshadaas dhan walbaba ka burburtay bulshadeennaas wax walbaba xaaluf ka noqday hadday diin tahay hadday dhaqan tahay hadday dal tahay hadday dad tahay hadday xoolo tahay hadday ilmo tahay hadday xaasas tahay waxaan ilaahay weydiisanayaa annagoo maanta gurguryihiisa ka mida fadhina camal uu raalli ka yahay qabannay oo waa salaad waajibkeeda aan tukannay u fadhina wax macruufa oo aan wax dembiya lahayn gacmahaan horsanaynaa in dhibkaan ummadeennu ku habsaday uu naga dhigo dadkii sabab u noqon lahaa xeeryadan inay ka ridaan ummadooda intaa dabadeed sida ciwaanka muxaadarada ka muuqata kolkale waxaan ka udur daaranayaa codka saasaan isku arkay codkii inuu wax ka bedelan yihiin misena waxay noqotay inaan muxaadaradii sidii u galo oo wakti kale ma jira la yidhi ciwaanka muxaadarada sida ka muuqata casharka iyagu waxa weeye aanu caawa martida u nahay ahmiyadda juqraafiga ah dhulka iyaga uu leeyahay iyo hantidiisa maguurtada wixii ilaahay iga gacansiiyey baan wax idinkaga sheegayaa wamaa tawfiiqi ilaa billaah soomaaliya waa dal ku yaalla qaaradda afrika dhankeeda bari bariga afrika dalal badan baa nala wadaaga laakiin geeska afrika markii la dhaho waa soomaaliya sidaanu u jeedno jograafigaas caalamka ah halkaas fiiqaas geeska ah yaanu kaganaa qaaradihii baa inoo muuqda shanta ahaa dhulbaraha hadda dhulka kala badha yaa dhulkeenna ku dhacda sidaa darteed halkaasa waxaa laga fahmayaa intaa yartaa keliya hadda dhulka badha ay soomaaliya marto dal muhiima inuu yahay sababtoo ah ninka cirifka degan iyo ninka adduunka bartamihiisii degan adduunka ay u kala sadroon yihiin waxaa sad wanaagsan ninka adduunka bartamihiisa degan sida buucadda boosaaso bartamaheeda ah boqolka kun loo siisto tan cirifyadana say u kala fog yihiin kuwa xataa bilaashaad ku helaysa meel waxaad helaysaa ilaa qof ka iibsanaya aysan jirin haddaba ahmiyadda juqraafiga marka laga hadlayo laba wax yaa lagu qiimeeyaa geopolitic iyo geo economy geopolitic geo g e o geography oo lasoo gaabiyey wey bani aadamku dadaal uu ugu jiro nolosha darteed iyo waayaha khibradda uu ka korursanayo waa noolaha keliya ee dunidan dhulkan ku nool ee noloshiisa wax ka bedela horay u socda libaaxa baahinimadiisa iyo mudnaanta uu ku leeyahay nolosha misana guriga ku nool yahay taariya maantii la uumay waxba iskama bedelin baalinimadiisi iyo haybadiisi iyo mudnaantii uu ku lahaa nolosha waxba uma ayan kordhin ilaa hadda geed cid loo hoos fadhiyaa ama dhagax buu hoos harsadaa laakiin bani aadamku gurigiisa ilaa hadda waa isbedelaya kii gurigiisa bedeli waayana dee xayawaankaasuu la mid yahay waxba ma dhaamayo sidaa darteed buu bani aadamku nolosha hardeed ugu jiraa si uga faaid ugu faa'iideeyo noloshiisa waayahaas uu ka kororsaday furuucda faraha badan ee cilmiga ah furuucdii iyada ahayd cilmi kasta markii la dabagalay la dabagalay la dabagalay sidii loo daba socday culumtii kale uu ku dhex dhacay geopolitic waa cilmigii siyaasadda political science iyo cilmigii geographiga ah oo isu yimid sidoo kale geo economy waa cilmigii dhaqaalaha iyo cilmigii juqraafiga oo isu yimid soomaaliya labadii ahmiyadba waa ay kulansatay marka haddaanu tan hore ka hormarro geopolitic soomaaliya inay ku taal mowqif mowqic siyaasadeed oo ahamiyad siyaasad ku dhisan leh waxaa qiimeeyey ummad waliba ee xadaaradaha adduunka soo maray curad ka noqota sidaa kitaabkeenna ku husan ilaahay subxaana wa tacaala xeerar buu adduunkaan ugu talagalay xeerarkaas oo ah universal lois baa lahaa xeerar caalamiya aayadaha qur-aanka siday u dhanyihiin waa xeerar caalamiya aayad kasta sideeday xeer u tahay xeerarkaa waxaa ka mid ah sunnatu lmufaadala dhirtii baa kala fadli badan degaankii baa kala fadli badan waktigii baa kala fadli badan dadkii baa kala fadli badan sidaa darteed baa degaanka iyagu wuxuu ku noqday degaan degaamo badan oo dhulka ka mid ah ka fadlisata waana aan arki doonaa sidoo kale waxaa ka mid a sunnatu lmudaawala tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas waayaha inuu ilaahay dadka u qaybiyo ilaahay dadka uma u kala exdo subxaanahu wa tacaala waayo waa ilaah cadli magaciisa cadl caadil lama dhihin caadil waa sifa laakiin cadaaladii oo sideeda ah baa ilaahay u magaca subxaanahu wa tacaala dadka haddaba mudaawalada waxay ka imaanaysaa dadaalka dadku ay sameeyaan dadaalka qofkuu sameeyo dadaalka bulshada ay samayso dadaalka ummadda ay samayso kaasay dadka ku kala fadli yeelanayaan taasaa waxay sababaysaa bulshadu markay isururiso inay noqoto bulsho hanaqaada inay dalkeediina ka faa'iidaysato ummadaha kalena u tagto wax ay haystaan wax ka soo qaadato ama xoog ha ku soo qaadato ama saaxiibtinimo ha ku soo qaadato iyo xeelaad ama walaaltinimo iyo beeqla siiyaba ha ku soo qaadatay ummad waliba oo curad ka noqota ilbaxnimada adduunka taariikhda inta la ogyahay degaankan geeska africa waa yimaadeen waxaa u daaween xadaaradii reer fircoon waa inoo yimaadeen qaar waxay noogu yimaadeen xiriir iyo jacayl ayna jecel yihiin iyagoo aaminsanaa inay halkan ka tageen qaar waxay inoogu yimaadeen caqiido khuraafi ah oo ay haysteen oo dhulkan iyo dadkiisa ay u qabeen dhulkii ilaahay iyo dadkii ilaahay qaar waxay inoogu yimaadeen ganacsi qaar waxay inu beygada iyo waxaasay guran jireen qaar dagaal iyo boob bay noogu yimaadeen dagaalada adduunka ka dhaca kuwa ugu da-da weyn waxaa ka mid a dagaal ka dhacay puntland waxaa kusoo qaaday reer fircoon boqoradoodii boqor ka mid ah waxaa xigay reer fircoon saddex kunoo sano taqriiban ee nabciisa ka horreeyay waxaa xigay xadaaradoodii markay burburtay nimankii griiga ahaa iyaguna rag baa ka ahay filosofiina bulshadii indhaha u furay way sururiyeen dagaallo badan oo dhex maray qabaayilkoodii kadib waxay noqdeen ummad urursan waay loo yimaadeen taariikhda waxaa ku xusan xilli ay soddon sano ku dhowaad puntland deganaayeen oo waxay urursanayeen maroodiyaal maroodi baa ku noolaa dhulka hawd buu ahaa dugaag badan baa ku noolaa maroodiyaal bay ka urursadeen si ay boqortooyay ahaayeen imbaratoriyad ee ummadaha ay dagaalka kula jireen u adeegsadaan yani taamiye oo kalea loo adeegsan jiray iyo hub culus maroodiga iyaguna yurub bay ku noolaayeen oo maroodi kuma dhaqnaa degaankooda waxaa xigay roman empireki oo laba boqoloo sano taqriiban ciise dhalashadiisa ka hor ka hunkamay dalka talyaaniga griigii markay burburtay bay xadaaraddii xagga u wareegtay iyagana waxaa xusan inay inoo yimaadeen imaatinkay inoo yimaadeen ninkii aasaasay roman empire julius caesar kii ku xigay agostus ciidan buu usoo diray gumaystaha deegaankan shan duuliyood oo ciidamo saaran yihiin yaa soo aaday halkan maxay kas waxay u soo aadeen inay qabsadaan oo gumaystaan oo hantida meesha tala qabtaan dooyahaas dabaylaa ku kacay markay marayeen tajuura oo jabuuti agteeda waa ay degeen see u dhammaayeen taariikhdaas qoraalkeediina waa la hayaa raadkii doonyihiina waa la helay waxaa xigay bershiyaankii kun sano ka horreeyey ciise dhalashadiisii iyaguna waa inoo yimaadeen boqortooyadii ka dhisnayd yaman markay burburiyeen oo ay degeen halkaas magaalada xafuun magacyadeeda xadaaradahaas oo dhan waa isu soo bedeleen mar boqolaa magacu bixinaysa beershiyaalku magaalada gardafooy yadaa dhisay garda afka beershiyaanka waa meel laga leexdo jiiro hoyna xaafuun bay ka taagan tahay oo lasoo koobay waxaa xigay ummadihii carabta ahaa ee balowga ahaa markii xadaaradda islaamka diintii islaamka ay ka faa'iidaysteen oo ay noqdeen dadkii hogaaminaya xadaaradda caalamka waa inoo yimaadeen dhimaatinkooda ka duwanaa kuwii hore waayo caqiiday wadeen iyagu caqiida tawxiida oo nadiifa oo adduunka ay ku faafinayeen bal waabana dhaafay ilaa koonfur africa ilaa indonesiya dacwadii adduunka u yahay sidaas baa islaamku uu nagu soo gaaray maamuladii islaamka ee kala dambeeyey sidoo kale waa inoo yimaadeen shariif maka qarnigii lix iyo tobnaad qarnigii qarnigii shan iyo tobnaad aakhirkiisa shariifu marka xamar isagaa ka talinaya sidoo kale boqortooyada cusmaaniyaddana waxay ka talinaysay waqooyiga zaylac iyo berbera iyo dal isa istama jirin qoloba iyagana way iskhilaafsanayeen qoloba dhinac bay qaadatay waxaa xigay bortuqiiskii kun iyo lix boqol bilowgiisa qarnigii toddobiyo tobnaad bilowgiisa kun iyo shan boqol sagaa sideed iyo sagaashankii basco dagama afriku ka soo wareegtay deegaankan buu maray sahan buu ahaa labaatan sano oo xigtay weerar bay bortuqiiskii ku ahaayeen deegaanka meelahay soo weerareen waxaa ka mid ahaa soomaaliya lix degmo oo muhimin oo ahaa soomaaliya lix degmay lahayd markaa xamar iyo baraawo koonfura xaafuun iyo gardafu iyo bariya zaylac iyo berbere oo waqooyi ah lixdii degmeba dhulkayla siman waxaa xigay isticmaalka cusbaa ingiriis faransiis talyaani jerman heshiiskii barli wax kale kuma qaybsiga ahaa qaaradda africa meesha ugu xoogan oo laysku khilaafay soomaaliya yahay kun iyo siddeed boqol bilowgeedii sahamadoodii ugu horreey yimaadeen qaabsahana bay ku yimaadeen niman baa soo galay dalkii kuwo koonfur bay ka soo degeen kismaayo kuwo xamar bay ka soo degeen kuwo gobolada dhexe ka soo degeen dhulkay sahminayeen nin kastoo caddaan oo soo dega waa la dili jiray marka sidaa darteed deegaankan wuxuu noqday kun iyo siddeed boqol qarnigaasoo dhan qarnigii sagaal iyo tobnaad deegaanka adduunka ugu khatarsan buu ah ninkii ugu horreeya ku guulaystay soomaaliya inuu dhex jilaaxo oo ilaa harar tago oo si nabada ku galo magaaladii oo berbere ku soo laabto oo buug ka qoro wuxuu ahaa richard borton r w borton wiil xidiglaagu aha dhaliya boqortooyadii ingiriiska victoria boqoradii victoria caqalkeedii yaa laga soo diray si marka uu degaanka u galo ninkaas sacuudi buu ka hormaray islaamnimuu sheegtay makuu degay wuxuu akhristay diintii o dhan furuucdii diinta furuucteedii buu bartay afkii carabigaha adabkii garaamarkii suugaantii qur-aankii tafsiirkii axaadiistii siiradii taariikhdii islaamka isagoo caalima uu berebere ka soo degay laakiin gaala wuxuu la baxay sheekh cabdalla culimmadii reer berbera gaar ahaan reerka habar awal la dhaho waa ay soo dhaweeyeen way dejiyeen masaajidkay fariisiyeen tafsiir buu u bilaabay markuu saddex bilood la joogu yimi harad baan rabaa inaan gaaro niman culumay ku dareen awr bay u rareen magaaladii bay geeyeen ameerkii harar buu ula kulmay soo laabtay buuggu ka qoray waxaa la dhahaa my first food step in east africa tallaabooyinkaygii ugu horreeyey ee bariga africa waxba taariikhdaa ku dheeraan mayno waxaa bilaabmay qarnigii laba labaatanaad saddex dagaal oo waaweyn baa ka dhacay adduunka dagaalkii koowaad oo dunida kii labaad iyo dagaalkii qaboobaa dagaalkii koowaad oo dunida meelaha laysku khilaafay deegaanka iyaga ka mid buu ahaa jarmalka oo nasiib u helay qayb soomaaliya ka mid ah yaa laga bootiyey sidaa darteed dagaalada ay qaadayeen jarmalka ka mid baanu ahay dagaalkii labaad oo dunida sidoo kale dagaalkii qaboogaa wuxuu bilownay kun iyo sagaal boqol iyo afartankii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo afartankii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo afartankii uu bilownay dagaalkii qaboogaa wuxuu dhammaaday derbiga baarliin markii la dhisay sanad kadib laba sano kadib wuxuu dhammaaday derbiga baarliin markii la burburiyey sideed iyo siddeetankii
dushayadu ku bilowday dusheenu ku dhamaa ahmiyadda ay leedahay deegaanka darteed labadii quwad ee dagaalkii labaad kadib ku soo baxay quwadna maraykan baa hogaaminaya quwadna ruusha meelaha ay isku haysteen ka mid bay ahayd sababtoo ah soomaaliya laba madiiq saddex madiiq biyo marayn oo muhim u ah waa meelo ciriiri badan oo laga dhiso oo bado waaweyn bad bay intay kaa gudbiyaan bad kale kugu xidhaya meelaha ninkii isbaara dhigta dee socodkii adduunka waa xirmanaya baabulmadab oo soomaaliya la derisa kanaal sways iyadoo qudheedu aan naga dheereen wax yar waqooyiga naga xigta iyo madiiq hormus oo iyadana dhanka bari naga xigta saddexdaa madiiqa waxaanu u nahay deris ruushka markuu nala joogay soomaaliya wuxuu ka dhigtay albaab uu afrikana ka galo dowladihii reer galbeedkana uu ka qabsado boos muhima sababta magaalada berbera buu wuxuu ka dhistay airbood cad ballaaran oo dayuuradihiisa ugu talagalay uguma talagelin kuweena ha kuweenana waa isticmaalayna laakiin isagaa isugu talagalay dekad wuxuu ka dhistay isagoo isugu talagalay wuxuu keensaday raadaaro sheegaya wax maraakiib deegaanka maray baablmand kanaal sways markuu marka kasoo galo ishuu ku haya wuxuu kaloo dhigay gantaallo markabkuu doono uu ku rido ahmiyadaas weeye muhiimada geopoliticada soomaaliya ay leedahay dadkaasana qaadka ah baa fahmay ilaa maantana aanu arkaynaa dhammaan dowladihii hantida lahaa china iyo jaban galbeed ha u xigaan maraykan iyo canada galbeed ha u xigaan china iyo jabanna bari ha u xigaan dawlad ka maqan male intaas waxaan uga baxayaa inaanu isla fahno dadkii fahmay ahmiyadda deegaanka yagada qofku markuu nolosha fahmo noloshu waxay garanayaa si qofkaan nolosha aanan fahmin qiimo qofkaan nolosha aanan garan qiimo ooya noloshu lalahayn way ninkaan nolosha fahma laleedahay taasaa keentay ummadaha taariikhda intay jidhay lagu soo qamaamay deegaanka iyagu waa deegaan ahmiyad geopolitic leh haddaanu intaa uga baxno taariikhdaa gooban oo inoo tilmaamaysa ahmiyadda soomaaliya leedahay waxaanu alla iyadana ka gelaynaa ahmiyadda iqtisaadiga juqraafiya aliqtisaadiya geo economy ee dalka soomaaliya leeyahay soomaaliya waxay ku taallaa bariga africa saanu sheegnay qaaradda africa dhankeeda bari gaar ahaan geeska africa iqaas weeye geeskaas waxaanu leenahay xuduudda dabiici iyo xuduud aanan dabiici ahayn xuduudda dabiiciga ah waa badda waqooyi iyo bari iyo koonfur bari naga xigta xuduudda aan dabiiciga ahayn waa xuduudaha dowladaha loo sahmiyey ee loo sohdinay oo xoogaggii waaweynaa ay inta xariiqeen ay yidhaahdeen waa khad cas oo lagama tallaabi karo iyaguna waa ku nabadgaleen dadkii ay u yimaadeenna waxay ku khasbeen inay xuduudahaas aqbalaan kulli dhanka galbeed bay naga maraan jabuuti xuduud baanu kala leenahay waqooyi galbeed etoobiya gobolada bartamaha oo dhan ilaa koonfur xuduudeedu daaqsan tahay sidoo kalento kenya koonfur baanu xuduud kala leenahay xuduudda iyada ah dadka ku nool waa dadka soomaaliga cunsur weheliya ma jiro soomaaliya waxaa la yidhaahdaa waa dad super homogenes homogenes dad isleh oo isku mid ah weliba isku mid ahaantoodaas aad bay u adag tahay dhulka intaa la eg waxay xigsadeen iyaga oo tiradooda hal milyan ay ka yar tahay macnaha dhowr boqoloo kuna waa arrin lala yaabo iyagoo tiradooda dhowr boqoloo kuna bay masaaxadda sidaa u ballaaran ay xigsadeen waxaa ka yaab badan afkooda iyo dhaqankoodi iyo diintoodii waa ilaashadeen dadku markay kala tagaan sida caadadaha aqaliyaad bay noqdaan dad dadyo ka badan la degan laakiin soomaalidu meeshay tageen waxay yeesheen awood ay diintooda ku ilaashadaan afkooda ku ilaashadaan dhaqankooda ku ilaashadaan taasina kayd aada u qiimi badan bay u noqotay jiilasha dambe oo soomaaliga ah waayo markaad kismaayona ugu tagtin nin kumaa maaha far keliyihi fool ma dhaqo jabuutina ugu tagtin nin kumaa maahayo far keliyihi fool ma dhaqo waa arrin qiimi badan wey tirada dadka soomaalida ah jamhuuriyaddii soomaaliya la odhan jiray intaanan laalaanka inoo iman tiradooda waxaa lagu qiyaastay sagaal milyan oo qof kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii hay-adihii dalka joogay oo aada weliba u joogay xilligaas baa tirakoobkaa sameeyey sagaal milyan bay ku qiyaaseen hantida ugu qiimi badan ee ummadi ay leedahay dhulka wey dad aan dhul lahayn ma jiraan haa waa jiraan qowmiyaad aan dhul lahayn ee adduunka ku firirsan baa jira waxaa ka mid ah jibsis qolada laho waxaad ku arkaysaa china waxaad ku arkaysaa ruush waxaad ku arkaysaa wadamada carabta waxaad ku arka dawlad yurub ayaan ku noolayn male waxaad ku arkaysaa canada sida qoomiyadda yahuudda u firirtay bay u firireen dhul waa yeelan waayeen ra'yi bay gesteen markii israa'iil la dejinayo falastiin oo la yihi dhul aan dad lahayn dad aan dhul lahayn baale shicaarkaas lagu dejiyey iyagu waxay codsadeen in soomaaliya la dejiyey waayo waa dal aan dad lahayn annaga oo dada aan dal lahayn dal aan dal lahayn weeye hanala siiyo arrintaas soomaalida intooda badan lama socdaan dhul laysuma daayo sidaa darteed dhulka yagu ahmiyadaas uu leeyahay ka sokow masaaxadiisu lix boqol lix kun soddon iyo toddoba lix boqol iyo soddon iyo toddoba kun lix boqol iyo konton iyo toddoba kilomitr square lix kun soddon iyo toddoba lix boq lix lix boqol toddobiyo soddon kun lix boqol toddobiyo soddon kun lix boqol toddobiyo konton kilomitr square weeye dulka soomaalida dadka ku noolna imisaanidi waa sagaal milyan waxaa jira waxa la yidhaahdo population density kafaaqatu sukaan hadda masaajidkan masaaxadiisa iyo tirada dadka ku jira markii laysku eego waa ciriin culummada dhaqaalayahanada ah meelaha ay ka eegaan hantida dalka dadkaas ku nool hantida ay leeyihiin waxaa ka mid ah kasaafatu sukaan dalkii baa waxaa eig kilometr square baa waxaa loo eegayaa imise qof buu ku soo aaday si haddaba aan u ogaano hantidaa qiimiga leh oo ilaahay idina siiyey waxaan idiin soo guuriyey tiro muqaarano ah oo dawlado kala duduwana soomaaliya kilomitr square walba kow iyo toban qof baa leh haddaanu dalka aan qaybsanno nidhaahno intaanu shuushka iska saarno aynu nidhaahno war aanu acudubilaysano dhulkaan aanu isu laynayno dhammaanayo aynu qaybsanno kow iyo toban qof kasta kilomitr baa ku soo aaday haddaba kilomitr inuu ku badan yahay kow iyo tobanka iyo inuu ku yar yahay waxaanu eegaynaa muqaarana internet-kaad ka helaysaan dawlad kasta population densitygeeda dawladaha xayna baan idiin soo qoray morocco kow iyo soddon qof baa ku aadaya kilomitr squareki colombia afartan qof baa ku aadaya afghan afartan iyo lix qof baa ku aadaya imarat konton qof baa ku aadaya siralion toddobaatan iyo toddoba qof baa kilomitrkii ay degayaan serbia boqol qof bay kilomitrkii degayaan denmark boqol iyo toddobaatan iyo lix qof baa kilomitrkii ay degayaan germany laba boqol iyo soddon iyo sideed qof bay kilomitrkii degayaan jaban soddon saddex boqol soddon iyo toddoba qof bay kilomitrkii degayaan taiwan lix boqol iyo soddon iyo lix qof bay kilomitrkii degayaan moldovia kun iyo boqol iyo shan qof baa kilomitrkii masaaxaa degayaan singapore lix iyo toban kun saddex boqol soddon iyo lix qof wadanka bangaladesh oo aan waa tabliiq ku tegay ayriboorka markaad ka degtid waa dareemaysaa ciriiri oksijeenkan aanu qaadanayno inuu si ciriiriya dalkaaga ku maray puntland xuduudda puntland ay sheegato iyo bangaladesh bangaladesh baa weyn bangaladesh waxaa ku nool boqol iyo shan iyo konton milyan oo qof waa gaalkacyo iyo boosaaso oo lagu soo aruuriyey boqol iyo shan iyo konton milyan oo qof nin habeen cilnala ka asumay afur bay ahayd nin corneelaa noo yimi sheekadaas waxaan jeclahay wax badan inaan dadka uga sheekay wuxuu yidhi waxaan ka mid ahaa ciidamada united nationka ee laba iyo talaashanka ee xamartiga degmooyinka weliba shabeello maro oo ciidan ku haystay waxaan la yaabay buu yidhi waxaad isku diriraysaa haddii buu yidhi qoys kasta oo soomaaliya anigu hadda qoys baan ahay aab baan ahay xayl carwir aan aab u ahay qoyskaas reer saadiq la dhaho waxay awood leeyihiin buu yidhi toban qoys oo bangaladesh ah inay bilaash ku kaxaystaan bilaash halkaana rabaan waa idiin shaqaynaya dhulkaan arkay baad geynaysaa iyadaa idiin shaqaynaya iska seexda waxaan idiin hubaa buu yidhi boqorada khaliijka nolosha ay ku nool yihiin mid ka fiican inaad ku noolaan lahayd maaha dadka khaliijka ah ee hantida leh waa amiiradooda waa qoys kasta ee soomaaliya haddii dhulkaan arkay kollay idinku shaqada iyaguma tiidine aada toban qoysoo bangaladesh ah kaxiisataan intaas sir aan reer boosaaso u sheegayo wy hawdayma la-anina dadka dadkeena sagaalka milyana tobakoob baa lagu sii sameeyey soomaalidu isku celcelin averagekooda waxa weeyaan layihi faamilo toddoba qof iyo abiyo hooyo ka kooban aabe hooyo iyo toddoba qof sagaalkii milyan ee ka qoys bay marka noqonayaan yaa xisaabta ku fiican aye ya sax hal milyan oo qoys wey qoys aabe hal milyan oo aabe hal milyan oo hooyo iyo toddoba milyan oo caruura sooloo dhan waa intaa ilan sagaalkii milyan markaanu caailada soomaalida inta ay dasho u fiirino weliba waa dadkii tirakoobka sameeyey inagu waxa ma xisaabina waay si xisaabiyeen waxay dhaheen xisaab demografiga demografiya waa cilmu lmawaalid walwafiya dadku waana dhashaan waana dhintaan waa xeerarkii universalka ilaahay subxaana watacaala nolosha u samaystay soomaalida caruurtooda dhalata sanadkaas ilaa afar iyo toban sano caruurta jidha ee soomaaliya kun iyo sagaal boqol shan iyo sagaashankii tiradoodu waxay dhammaayeen afar iyo afartan point five boqolkiiba sagaalkii milyan boqolkiiba afar iyo afartan dhibic shan waxay noqdeen caruur afar iyo toban sano ka yar zero cunug saacada jira ilaa afar iyo toban sano halkaas waxaa ku muuqanaya kala bar dadkeena inay caruur yihiin ila afarta iyo afar iyo dheeri waa taqriiban boqolkiiba konton wey soo maa kala bar waa caruur afar iyo toban sano ka yar halkaa iyada waxaa ku kaydsan hanti aada iyo aada u qiimi badan ummaduhu waa ay tixgeliyaan juhdi badan bay geliyaan waxbay baran waa tarbiyayaan dhaqan adag bay u yeelaan afkoodii bay u xejiyaan si ay u noqdaan dad hantida maguurtada ee dalka iyo dadku leeyihiin u ilaashada oo nin meel dheer uga yimid uusan u dhicin sideedaba hantida maguurtada waxaa la yidhaahdaa mawaalid abiiciya hiya kullu maa tu'aminahu abiica wax walba ay dabiicaddu u kaydisay min makhzuunaat abiiciya ystalzimha baqaa linsaan ow yastakdimuha libinaai xadaarati hantida maguurtada waa wax walba ee bulshada meel ku dhaqan dabeicadu ay u kaydisay ilaahay baa u kaydiya subxaana wa tacaala wاladii jacala lakum اlأrضa daluula famshuu fii manaakibiha wakuluu min risqih wailayhi الnashur waa xer adag wey dhulkii waanu idin duleynay buu ilaahay leeyahy xeerar adag iyuu inoogu dullay xeerka ugu muhiimsan waxa weeye inuu falaad ka dhigay oo uu inoo hayo ilaah baa haya dhulkii in allaha yumsiku samaawaati waalarda an tazuula walain zaalata in amsakahumaa min axadin min bacdi ilaah baa inoo haya markaad dhulka kor ka eegto waa wax guulayo meel cidla ahaayaaba wax hoos ka haya maleh wax egdusha ka haya maleh wax dhinacyaha ka haya maleh halkaasuu heehaabaya ilaahi subxaanahu watacaala xeerar yuu inoogu ilaaliyey xeerarkaas yadaa bani aadamka inta uu ka og yahay ilaa iyo hadda waxa weeye quwadda qoraxda ee gravitiga dhulka soo jiidanaysa iyo dholalka kale kula meeraysanay iyo quwadda central figure power ka eryaya alquwa taarida almarkaziya laba quwa ka dha xariga qaadato dhagax ku xidhi oo aada wareejisay waxaad dareemaysaa xoog kaa jiidanaya dhagaxii weliba haddaad sii dayso waad arkaysaa xooggii dhagaxii meel dheer buu ku dhacaya quwadaas jiidata waxay ka dhalatay wareegii uu wareeganaya alquwa taarida almarkaziya baa dha central figure power labadaa xeer yuu ilaahay dhulka inoogu haya haddaba haynta ayadaa ilaahay ma bilaash qorax kastoo soo baxdoo dhacda dhulkaas ilaah baa inoo haya subxaanahu watacaala ina allaha yumsiku samaawaati walard haddaba qofkii subax kasta qaad u fadhiya oo ku dhameeya ka warrama ma uusan dembi ilaahay ka gelin cimrigiisii oo dhan wuxuu ku dhameeyey cayaar iyo baashaa dhulkaa isaga ah yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshii ugu qiimaha badnayd meel ka mid ah inaga dejiyay satellite haddii lagu fas lagu sawiro geeska africa wataasa meesha ugu quruxda badan ee sawiradu ay qabtaan marka adduunka la sawirayo baanu ku naal ama waxaa la sawiraa qaaradda africa waan si fiican uga muuqanayna ama waxaa la sawiraa geesteedaas waataasa waa muuqanaa sawirada caalamka oo dhan waanu ka dhex muuqanayna sababta waa meesha ugu quruxda badan cosmoskii galaxigii waxba u geli mayno caaila shamsiya wey dhulkii waa kaasa ibicdaa dhexe wey mawjada sadaqa rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam markuu yidhi dhulkan markii cirka loo eego ka xalaqatin mulqaatin fii falaati lard ka xalaqatin culamaa ulfalag baa maanta waxay qirayaan nin baadariya wuxuu yidhi stanley shebari baa lahaa baadariyaasha dalka sweden kooda ugu aftaansan ugu aqoon badan baa lagu tilmaama waa ninkii la dooday axmedizaad wuxuu yidhi diinta islaamka kitaabka qur-aanka wuxuu ku guulaystay maxfalada lagaga doodayo sayniska iyo researchiga cilmi baarista sayniska ah inuu boos adag ka xigsado waa aadadii qur-aanka annaga kitaabka yaga aayad keliya waa ka weynay aayad keliya oo saynis ka hadlaysa waanu ka weynay washamsu tajri limustaqarin laha dalika taqdiiru alcaziiz alcaliim waalqamara qadarnaahu manaazil xataa kaada caada kalcurjuun alqadiim fashamsu yanbagii laha an tudrika alqamara wala leylu saabiqu nahaar wa kullun aayadda kullun maxay u leedahay qorax iyo dayax keliyaa laga hadlaya kullun waa dhammaan dhulalkii iyo xidigii meeraysanaya fii falak falag waa musalax cilmiga orbit baa meesha uu meeraysanayo kullun fii falakin yasfaxun ko tii waxaanu wadnay tirokoobkii caruurta afar iyo tobanka yar waxaanu niri afarta iyo afar point five waa boqolkiiba waa afar iyo toban waa ka yari wiilal waxaa kun hal milyan sagaal boqol sideed iyo toban kun laba boqol iyo lix hal milyan sagaal boqol iyo sideed iyo toban kun laba boqol iyo lix gabdhaha waxaa hal milyan sagaal boqol iyo shan kun sagaal boqol todobaatan iyo afar halkaa qudheedu waxaa ku jira arrin ictibaar la siiyana wiilashii iyo gabdhihii waa isleegtihin bal wiilashii baa xoogaa tiro badan mujtamaca ay wiilasha u badan yihiin waa mujtamac laga filayo inay shaqaystaan waa mujtamac laga filayo cilmi baaris xoog leh inay yeeshaan waa mujtamac gabdhuhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo aan xaqiraynin ka warramaya abuurkii ilaahay ku abuuray naaqisaatulcaqli wadiin buu yidhi laakiin waxaad moodaa soomaalidii raggoodii inay noqdeen naaqis alcaqli wadiin waayo gabdhihii baa waxbaranaya gabdhihii baa shaqaysanaya fasal baa dhigaa gabdhaha u badan waxa dadaalaya gabdhaha u badan ardaydaydi hadday joogaan hayga raalli ahaada kow da-da shan iyo toban ilaa lixdan iyo shan sagaalkii milyan baan ka hadlaynaa shan iyo toban jir ilaa lixdan iyo shan waxa weeye konton iyo laba point nine sagaalkiiba konton iyo laba dhibic sagaal boqolkiiba soomaalidu da-dooda macnaha konton iyo laba konton iyo saddex aan iska dhaa konton iyo saddex waa dad u dhexeeya shan iyo toban ilaa lixdan iyo shan shan iyo toban ilmaha jira sanadka ay dhasheen iyo jiilka lixdan iyo shan jira konton sanaa udhexaysa konton sano caruur inoo dhalatay iyo waxaa isleeg afar iyo toban sano caruur inoo dhalatay isku dhudhow soo sax maaha markaanu nidhi afar iyo toban sano wixii ka yar boqolkii konton bay ku dhow yihin shan iyo toban ilaa lixdan iyo shan oo konton sano udhexaysa wixii dhashayna labiyo konton saddexiyo konton bay noqday marka quwad xoog leh aanu ku xisaabtanno oo maczaqaan aanu ku jirno gacanta intay daadiiso mujtamaca ka saarna yaanu haysana haddii la diyaarsado rag shan iyo toban ilaa sagaashan iyo shan dadka jira raggu waxa weeye laba boqol laba milyan laba boqol talaatan iyo sideed kun afar boqol iyo lix qof oo raga dumarku laba milyan laba laba boqol iyo lixdan iyo saddex kun lix boqol iyo laba qof haddaan idinkugu celiyo muqaarano marka u sameyno raggu waa laba milyan laba boqol iyo toddobaatan iyo sideed kun dumarku waa laba milyan laba boqol iyo lixdan iyo saddex kun iyagana waa isleegyihiin wax yar raggaa badan nin baa yaandhoodcuntahay dumarkaa badan meel baan ka waraqaday in ragga iyo dumarka dumarkaa badan waayo markaad jidka marisid dumar unbaad arkaysaa raggaa badan baa laakiin raggeeni wax burcadbadeed bay noqdeen wax waaqaxeen wax xabsiyadaas adduunka kale kuwa ka buuxaan hataa caruurta yurub inoogu dhalatay baa la tarbiyen waayo cunsurka soomaaliga waa cunsur cajiiba soomaalidii waalidkiina tarbiyen waay dadka aan u tagnayna tarbiyen waayo xabsiyaday ka buuxaan wax jaad bay cunayaan wax mooryaan bay noqdeen marka haddi arki maysid dadkii naafic maaha qof aan naafic lahayna rasuulku wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam qofkii caqligiisana xumaado ficilkiisana xumaado inuu dhulka ka hoos jiraa uga khayroon inuu dhulka kor saaro waayo ilaahay adduunku wuxuu noogu talagalay inaanu naafic noqono kow nafteenna aan anfacno laba mujtamacii aan naafic wax wanaagsan kusoo kordhin laakiin qof naftiisiina shiddo ku haya mujtamaciina shiddo ku haya waa qof dib u socda maalintiisa iyo beridiisa maalintiisaa khayr badan berraa liidata beri danbaa sii liidata bilcabs waxay ahayd maanta iyo berri maanta intaanu shaqayno berri inay noo khayr badato oo wixii maanta aanu qabanay aanu berri ka faa'iidno oo garaafka nolosha saa ay u socoto laakiin garaafka iyagii hoos buu socda waa yeelka lixdan iyo shan iyo ka badan soomaaliya waxaa ku nool laba point six laba dhibic lix percentage macnaha saddex qof kama dhama boqolkiiba dadka da-dooda lixdan shan ka badan tahay odayaal waxaa ah lix iyo sagaashan kun laba boqol konton iyo lix habro waxaa ah boqol iyo labaatan iyo sagaal kun boqol siddeetan iyo laba tilakoobkaas habraha badan odayaashii waa dhamaaday tilakoobka waxaa la sameeyey sagaashan iyo shantii hay-adaha inoo sameeyey dadku marka suu isu habeeyo tirada dadka waa muhim laakiin dadku waa afar baa loo qaybiyaabaa la lahaa afartaasna mid waliba labaa loo qaybiyaa dhaqaale ahaan afartaas labo waa maato waa dad u baahan in loo hiiyo waa yeel sariir jifa bukaan sariir jifa cunug yaroo murjiqa sariir jifa nin xoogale laakiin waa shay sariir jifa nin noloshiiba ay maaragtay ilaahay baa risiqa qaybiya risiqii lagu celishay nuskaas bulsho walba nus dadku waa intaa nuska soo haray labaa loo qaybiya nus waa dad shaqeeya buuraha gediya godad gala badda fuula haddii aan la kuuran yahay beeraha fala biraha maroojiya nusna waxay ka shaqeeyaan infrastructure iyo civil service waxaa wax soo saar leh marka waa rubuc bulshada markii la eego rubuc baa wax soo saar rubucna rubuca wax soo saarka lagu adeegaya waa biliiskii ninkan buu ilaalinaya hantidiisii iyo gurigiisii waa takhaatiirtii caafimaadkii ninkaan bay daaweynayaan ninkaan godka subax walba gelayo birta soo qufay markuusan dadka ka jirin waa inuu helaa isbitaal lagu daweeyo macallinkii wuxuu wax u barayaa ninkaan shaqaynaya carruurtiisii rubuc waxay hayaan shaqadii bulshada rubucna waa shaqaynaya nuskan maatada ah waxa masruufaya waa rubucaa shaqaynaya sadaqadii iyo sakadii laga ururinayo baa maaragtay lagu halaya mujtamaca markii uu bulshadiisa dadkiisa saa u xisaabsado buu wax soo kordhinaya laakiin mujtamac haye cararne ah waxa weeye midba midka kale ka faa'iiday midka midba waaga marku ninbaa waa wuxuu yiri qofkaa hebel la dhaho waana qaami qoraxda markay soo baxdo oo indhaha saa u kala furo wuxuu ku fekerayaa maanta xaggee baad wax ka soo buubtaa ninkaa barlamaanku noogin jira maanta barlamaankii wixii barlamaano soo maray soomaaliya wuu dhex fadhiyaa xabashiga magaciisa sheegi maayo waayo annaga la xisaabtamayno ilaah baa la xisaabtamay goortaan awood heloodse waa la xisaabtamayna annagu qofku marka waa inuu naafic noqda rubacaas hadday naafic yihiin dadkii social serviceka hayay iyagaa u adeegay mushaharkooda iyagaa soo saaray maatadii iyagaa mushaharkoodii soo saaray laakiin awooddaa ilaahay waa uuna siiyey awey haddee dadkii ka faa'iidaysan lahaa kow haddaanu ka gudubno hantida maguurtada aanu leenahay waxaa kaloo ka mid ah biyaha soomaali soomaaliya waa dhul biyo la-aana baa lahaa waa wax layna geliyey laakiin soomaaliya dhulalka adduunka ugu biyaha badan bay ka mid tahay ugu biyaha badan waxba faallo dheer ka geli maayo cabdullaahi cali xaashi waa taqaaniin baa waa wuxuu yidhi hay-addii batroolka oo la ohan jiray conaco ninka u sarreeyey baan waxaan nairobi ku waraystay soomaaliya batrool ma ku jira wuxuu yidhi waxbaynaadan ogeyn biyaha dhulkiina ku hoos jira batrool kasta idinkaga faa'iido badan batrool kasta idinkaga faa'iido badan bal ilaahan kuu dhaashay markaad hoosaaso ka baxdo buurahan markaad dhafto dooxooyinka cidlada ah oo aada maraysa hadda waa cidla hal dooxo yaa reer puntland oo dhan ku filaamay waa hal dooxo oo intaan xoggeenna aan isugu geyno aanu biyo kala soo baxnay annaga iyo xoolaheennaba waa nagu filaanay laakiin bariiskii waxaanu ka doonanaynaa hindiya burkii waxaanu ka doonanaynaa taiwan wa waa dhididkeennii wixii aan soo saarnay baanu bixinaynaa bilaash ku bixinay maxaa ii diiday inaan bariiskiyo masaga beerto waa tala xumadayna haystaa biyaha intaasaan kaga baxayaa soomaaliya waa dhul biyo badan meelaha ugu biyo yar ugu biyo yar biyaa ka buuxa waxay u baahan tahay awooddii iyo cilmigii lagaga faa'iidaysan lahaa haddaan annagu faa'iidaysan weynay aynu caruurteenna barno biyaha cilmi uma naqan aynu barro cilmiga biyaha geology cilmi uma naqan chemistry cilmi uma naqan waxaan ku wada ordaynaa culum nadariyaada qofkii waa soo noqonayaa wuxuu ku qabta mahayo wuxuu ku qabta mahayo cilmigaa farsamada ah caruurta bara kow haddaanu ka gudubno biyaha ilaa sagaal qodob baan idiin soo ururiyey oo geo economy ee soomaaliya ahmiyadda ay leedahay xoolaha iyadana yarxamukallah waanu tiro koobaynaa sidaan loo ogaano xoolaha aanu haysanno qiimahay leeyihin waxaa la yidhaahdaa mawsucooyinka adduunka waxay qoraan markii la ysu dheeli tiro xoolaha iyo dalka dalka adduunka ugu xoolo badan waa mongolia dalka labaad waa soomaaliya dalka labaad waa soomaaliya yani baahida dadka haysta iyo hantida ay haystaan markaad fiirisay waa wax kaaf iyo kala dheeriya wax kale laguma tilmaami karo ciqaab ilaahay xaggii ka timid inay tahay soomaaliya hay-addii iyadana tiro kooftay sagaashan iyo shantii waxay ku qiyaaseen inay ku nool yihiin sagaal milyan oo geela waxaa la yidhaahdaa geela adduunka ku nool saddex meel markii loo qaybiyo meel wax ka badan soomaaliya ku nool yihiin soomaalaha haysata waa thuluth ibil ilcaalam qofka intaa ku dhahdid jaahil kastuu yahay waa yaabaya thuluth ibil ilcaalam annagaa haysana qofka ku tiraada waa yaabaya laakiin soomaaliya markaad timaada annaga ma dhihi kadhib qabaa-il baa kala haysta dhexdaad kusoo dhacaysa xukuma geela si wada jira ugama faa'iidaysan karo mana dhici kadho ilaa si wada jira looga faa'iidaysto ma dhici kadho khayraadka in laga faa'iidaysto nin la yidhaahdo maraykan oo lindon laruj baa wuxuu yidhi bulshadii aanan ummad ahaan isu ururin dunida maanta xaq uma laha inay noolaato waa la boogaya exact waa waxa nagu socda bulshadii aanan ummad ahaan ma aha reer ahaan ama qabiil ahaan waa qabiil ahaan laysu ururin jiray waa jirta adduunka o dhan buu nidaamkaa ka jiray bani fulan baa galbeedka sacuudiga ka talinaya bani fulan baa yeman ka talinaya reer walba calankoodu lahaa laakiin dunida maanta shaqayn mayso in reer walba calan yeesho oo reer walba united nationka uu kursi ka helo oo reer walba safaaradihii adduunka o dhan dirsado oo reer walba safaaradihi adduunka o dhan u yimaadaan wax suuragala ma sagaal milyan oo geelah shan milyan oo lo-ah siddeed iyo toban milyan oo ida ah afar iyo labaatan milyan oo arag hantida soomaaliya waa inta aynu u qaybinno marka qoysaskii halka milyan aha hal milyan oo qoys baa halkaa noo jooga qabiil u fiirin mayno milyan soomaaliya madaxaas hantiina waa u qaybinayna geeliina halkaanu noo jooga qoys walba oo aabe iyo hooyo iyo toddoba ciyaala ka kooban matalan aniga qoyskii reer saadiq baan example ka dhigaya waxaan helayaa yaa ii sheegaya geel intaan helaya ya sagaal milyan oo geela saga- sagaal halaad sagaal halaad sagaal halaad baan helaya boosaas ganacsi waa magaalo ganacsi xisaabta waa ku fiican yihiin sagaal halaad baan helaya qof kastoo naga mid oo qoysana wuu helaya ko loo meeqaanu helaynaa shan milyan bay ahayd baan shan shan saacad baan helay ido siddeed iyo toban buu ahaa baan niri milyan meeqaanu helaynaa siddeed iyo toban ido ah baan helaynaa arina afar iyo toban milyan baan niri afar iyo labaatan afar iyo labaatan afar iyo labaatan ariga markay halkaa igu xeraysan yihiin ilaah baan idinku dhaasha sideed halaad oo geela sagaal sagaal halaad oo geela shan saaca sideed iyo toban ila ah afar iyo labaatan ariga yani ma caqlibaa inaan doon raaco oo aan qaxo oo reebtii aan ka cararo oo ciyaalkaa ka cararo oo intaan dunida ciribkeeda tago dhowr sabool baan ahay waxa ma haysto ya wallaahi magaca ilaahay baan ku dhaartay kuwaanu u tegaynaa saboola magaca ilaahay baan ku dhaartay ilaahaan u tukaday idinka been waa idiin sheegi karaa laakiin ilaaha aan u tukaday been been mau sheegi karaa ya may ilaahaas baan markhaati gashanaya kuwa aanu u tegayno oo carruurta yada ay baddi ku dhammaadeen kuwaasaa saboola xoolahiina intaasaan kaga baxayna waxaanu gudaynaa beeraha okay maya cimiladaan ku horumaraya cimiladu ma hantiba ha hanti wey waanu fiirinayna naabka hadda na horyaal waa adduunkii rag baa dadaalay juhdi badan bixiyey jiilba jiil ka dhaxday aqoontii ay ka tageen waxay ku kordhiyeen adduunkii waxay u sameeyeen khadar longtitude la dhaho legdan iyo latitude tan taagga af soomaali wax kuma baran dhago dhigo iyo lool oolka waa kuwa taagan dhigo iyo lool dhigaha kaa dhexe equatorkii waa kaas haddaas waa socotaa soomaaliya waa mara kismaayo sanguuni sooma meeshu mara sanguunu mara adduunkii la u kala saaray dhulkii waqooyi iyo koonfur labada qado ku xiga subtropical waaye maya haddaas labada qado ku xiga inta u dhexaysa tropical ba tropicalka waa hadda dhulka badha labada qado ku xigta qoraxda markay soo baxdo waxay ku aadan tahay meeshaas dhexe fallaaraheeda toos bay ugu soo dhacaan maadaama ay fallaaraheeda toos ugu soo dhacaan meeshaa hoose waxaanu ka arkaynaa meeshaa u hooseysa ma ujeedaa antarctic dhul wey laakiin waxba kuma noola maxaa loogu noolaan waaye waa baraf dhul waa qaarado dhan weyn oo qaarada africa ka weyn qaaradaha adduunka o dhan waa ka weynta misana laguma noolaan karo sababto ah qoraxda fallaarteedii toos u gaari mayso sidaa darteed qabowga jira darteed baraf buu noqday qoraxdu barafka waa kullaynaysaa soo ma hadday zero soo dhaafto dhalaal baa ku bilaabanaya zero waa micyaarka qabowga wey wixii ka hooseeya baraf wey ha kala qabow bataa laakiin zero wixii ka koreeya ilaa boqol centigrade kuleel wey boqol waa karkar biyuhu markay karkaraan haddaa dabacsan oo sida dabacsan u gaaraysa yaa labada cirif qabow ka dhigtay cid kastoo kaa xigta marka labada cirif waa ku adagta si aya noogu adkayn annagu ayay ugu adagta waayo cimilo aada u qabow eeyan banaanka wax yar taagnaan karin eeyan banaanka ka shaqaysan karin eeyan banaanka masalan wadamada cirifka waqooyi ku yaal afarta xilli afar xilli baa jira sooma sanadkii afar season afarta xilli hal xilli keliya bay wax beertaan halka annaga afarta xilli aan wax beeran karno markaasaa halkaa xilli wax kasta ma beeran karaa waxay ku dadaalaan inay qamadi beertaan iyo bataati oo wakti yar ku soo go-ay wax badan bay beertaan waa kaydsadaan rootigoodii iyo muufadoodii iyo haddii aan la kuulan yahay wixii ay cuni lahaayeen markaasay goostaan waa hal xilli waa saddex bilood keliya ninka saddex bilood iyo saddex bilood iyo saddex bilood iyo saddex bilood wax beeran kara iyo ninka saddex bilood keliya wax beeran kara keebuu ilaahay u roonaaday waa waxaan iska garan kara wax u baahan jawaab maaha kow labada xariiq ee aanu niri sabtrobical baa laysku dhahaa dhulka qoraxdu waa ay socotaa marna kor bay aadaa marna hoos bay aadaa iyadoo wareeganaysa qoraxda dhulkiina uu ku wareeganayo dhulka dhexdiisii uu kusii wareeganayo yaa misena dhulku wuxuu sameeyaa xagal marna saas marna saas isagoo wareeganayo socodka maalintii iyo socodka sanadkii rotation baa lahaa wada uu marna xagal saas sameeyo marna xagal saas marka xagasha saasa uu sameeyo waqooyigiibaa waxay ka fogaatay nuurkii qoraxda halkan baa qabowa koonfur baa ku leedahay markay saas samaysana markay saas samayso waqooyigii baa ka fogaaday qoraxdii qoraxdii waa tan matan markay saas samaysana koonfurtiibaa qoraxdii ka fogaaday waa nicmad ilaahay ugu talagalay isbedelada xilliyada ninkaas waqooyi jooga haddii qabow keliya looga dhigo dee ma noolaan haddii kulayl keliya looga dhigana taa qabuu dilaya aan kulayl helin annagu marka dhexdii baan joognaa bandar baan fadhinaa markii xagga loo qabtana qoraxdii mar walba waa helayna kolkii xagga loo batana mar walba waa helay weliba markuu xagga u bato markuu qoraxda u bato ninka carifka ku nool suu xagasha hal mar wareegan maayo sanadkii oo dhan buu hal xagal buuxda samay haddana hal xagal xagashii meeshay ka bilaabato ku noqonay ninkan kor jooga xilli wuxuu helayaa saddex asbuuc oo isku jira isku xiga bisha julaay saddex asbuuc oo isku xiga juun akhirkeeda iyo julaay nuskeeda hore qoraxda dhici mayso waktiga kulaylaha qoraxdii saasay kuugu meedayso korkaagay joogto gooraad duhur tukatid gooraad casar tukatid gooraad cisho tukatid gooraad asbaa tukatid waad seexanaysaa qoraxdii halkaa joogto habeen saacadda un baad fiirsanaysaa oday baa wuxuu yidhi soomaaliya adeer waxaan ku weydiiyey oday soo qaxay qoraxdaan subaxdiina halkaas ka muuqata galabtiina halkaa ka muuqata waxay tahay waa runtiis subaxdiina qoraxda halkaasi kaa soo gelay habeenkiina halkaa marka sisteemkaas xeerka ilaahiga ah bay ku meeraysanaysa dhexdaan waanu niri sabti rabbikaal qoraxdu markay soo kaca toos ugu soo dhacdo dhulka dhulku qaybna waa engeg qaybna waa biyo sad afar meeloo saddex baa biyo ah hal meelna waa engeg waxaa cajiiba statisticadaas oo bani aadamku ku helay dadaal badan iyo juhdi badanoo qarniya qaatay aayadaha qur-aanka ah ilaahay subxaana wa tacaala inta uu dhul ku sheegay kelimadda ardi iyo inta uu kelimadda baxri ku sheegay saddex iyo mid bay isu dhimaan saddex meel afar meelood saddex waxaa badan ereyga baxr yani exact waa isku jaango-an yihiin biyahan marka dhexda ku yaalla kulaylkii qoraxda waa ay karkarinaysa markay karkaraan biyihii si cimilada soomaaliya aan u fahno waxaanu eegaynaa cimilada adduunka in cimilada adduunka qayb ka mid ana biyihii markay karkaraan sida caadigaa qiiqa xaggeebuu u baxaa kor buu aadaya sax qiiqu markuu kor aado tan waxaan idinku tusin lahaa population density dad dhulkoodu yahay ciriiriga iyo beero iyo guryo boos la degaa male waa dadka taiwan sawirka si fiican uma muuqdaan u malaynay yaraa le ahaada sawiradii baa iga kala yaacay halkaasa biyihii markay karkaraan waa badihii baa karkaraya xaggee bay ka karkarayaan meesha ugu kulul waa xaggee waxaan nidhi tropical subtropical areadii ahayd bay ka karkarayaan waxaa jira marka xeer la yidhaahdo i t g z intertropical convergence zone c z i t c z waa xeerkan wey gaaladu xeerarkii ilaahay unbay bartaan wax kale nooma ay sheegin dadaal bay sameeyaan xeerkii bay helayaan magac bay u sheegayaan markaasay ku barayaan inagu waxaasoo dhan kitaabka qur-aanku inoogu jiraa laakiin aawey dadaalkii baa inaga maqan biyihii waa karkareen kor markay aadaan waxaad soo celinaysaa saqafyadii dhulka markay celiso biyo markay karkaraan oo gidaarkaan ay aadaan waa yaacayaan waxay aadayaan dee biyihii karkarayaa riixay cirifyaday kala aadayaan cirifyada dhulka markay aadaan cirifyadii waxaan nidhi waa qabow maadaama ay qabow yihiin cufkii bressurkii kore waa yaryahay waa cuslaanayaan marka way soo dhacayaan biyihii dabaylihii iyo biyihii markay soo dhacaan waxay ku soo noqonayaan subtropical dhulkii dhexe bay ku soo noqonayaan mar kale haddana kacayaan nidaam caynkaas ah ee cimilada adduunka u shaqaysa kow waatanaa iyadiyo guuraysa okay cimiladii marka qoraxdu markay xagga u durugto waxay la guuraysaa kulkii zoonkii aan nidhi i t c z waa la guurayaa markay xagga u durugtana waa la guurayaa qur-aanka waxaa inoogu jira aayadda hayse rabbul مشرقين ورب المغربين وآي تي سي زكاس مرنا wuxuu u guurayaa exact digriga uu ku dhacayo waxaa weeye laba iyo labaatanka juun fallaaraha qoraxda waxay ku aadan yihiin khadda labaatan iyo saddex point five ee khadda legdan dhigo miyuu ahaa muxuu ahaa tan legdan lool lool loolka longtitudeka hadeeda labaalabaatan saddexaad inagu faaidada aan qabno waxaa weeye marka equatorkii hoos buu naga maraa hadduu koru guuro wuxuu la guurayaa kulaylkii dabayshii kacday marka xeerkii aanu ka warramayn koonfur buu aadayaa wuxuu soo qaadayaa dabaylo xaggey bay ka yimaadeen dabaylaha badwanta hindiya ila badwanta hindiya koonfur naga ah dabaylahaasoo dhan buu soo riixaya noo soo riixaya markaas wuxuu inoo keenayaa roobab marka uu hoos u guurana maadaama waa dhulbarihii maro meesheenii hoos buu guur markasta annaga faa'iidaanu qabnaa oo kulaylkii waan haysanaa waqooyi kulaylkii wuxuu aaday hoos xeer xuduuddii kulaylka hoos may la socotaan inaa fahantaan baan rajaynaya ya hoos buu guurayaa wixii kacay oo xagga aaday waqooyi buu wax inooga keenayaa muxuu keenayaa dabaylahan kulul hadda boosaaso kulayl baa u bilowday kulaylkan dhulkeenna cimiladiisii maaha kulaylkii khaliijka wuu soo riixaya khaliijkii baa nagu soo gufaacaya buurahan haddii laga tallaabo cimilada rasmiga dhulkeenu leeyahay taa wey cimiladaas iyadaa marka wax badan iyo inoo rogrogaysa ay ka mid tahay afarta xilli inaanu wax beeran karno in haddii ilaahay aan barino risiqa ilaah baa qaybiya roob fara badan baa noo di'i jiray micyaarka roobabkii ka da-ay soomaaliya tan iyo qarnigii tegay bilowgiisii waa la qiyaasayay kun iyo sagaal boqol lixdan iyo toddobadii iyo dhaca soomaaliya wuxuu ahaa kun saddex boqol sideed iyo toban millimiter lixdan iyo toddobadii kun saddex boqol toddobaatan iyo afartii shan boqol oo milliliter buu yimi sideetan iyo lixdii laba boqol oo milliliter buy asoo yaraanaya waxaad ka garanaysaa xeerkii diinteenna ina badhay ilaahay subxaana wa tacaala ayadda qur-aanka uu ku lahaa haddii aada toobad keentaan oo ilaah qaridaan ilaahay arsaaq buu idiin furaya cagsigeedana waa ay dhacdaa gaaladu nin baa wuxuu yidhi gaaladu naga dembi badan laakiin isma dulmiya inaga dembigeenni dulmi buu noqday qofkii waa tukanaya masaajid buu gelaya haddii alla kuulan yahay gabadhii uu guursanayay shareecada islaam buu ku guursan walaad xalaal buu dhalaya laakiin nin walaalkiisu xabad dhash ku siinay dulmi ka weyn ma jiro qof aan waxba ku gelin oo socdaana oo meel iska fadhiya inaad xabad ku tirisaan haddaanu intaa uga gudubno waan inoo boorsiinaya waktigii waa yar yahaan filaya badda maalan waanu soo qaadanayna badda yadu waxaa weeye taqriiban saddex kun labaatan iyo shan kilomitr saddex kun oo kilomitr bay ka dheertay qofkii lagula yidhaahdo bad intaa dherer la-eg baanu leenahay yacni subxaana allah reer baddaas leh iyaga iyo saboolnimo kala dheer badda iyada ah intaa keliya badda yada kuma ekee laba faa'iidee leedahay faa'iido waxaa weeye tii istraatiijiyada ahayd aanu ka hadlaynay ganacsiga caalamka isu goosha boosaaso maanta qiimaheedii maxaa soo saaray waxaa soo saaray waxay noqotay meel ganacsigii soomaaliya il loo maro bay noqotay taasay noqotay magaalada ugu dhismo badan garaabka dhismaha ee soomaaliya bal qaaradda africa oo dhan baa leedahay haddaba caalamka markaanu eegno soomaaliya waxaa weeye meel waxay ku taal istraatiijigu ah ganacsiga adduunka isu socodka maalintii waxaa lagu qiyaasaa boqol iyo dhowr iyo soddon markab yaa baddeenna mara boqol iyo dhowr iyo soddon markab haddaanu dekadahaas keliya meesha aan isbaarada dhiganayno haddaanu caqli yeelanno dekadahaas habaysanno waxa weeye waxaa nagu filaan lahaa maalintii afar markaboo nagu soo leex afar keliya oo aanu waaday boqol iyo soddon markab bishii meeqay tegayaan soddon ku dhufo sanadkii meeqii tegaya saddex boqol iyo lix iyo lixdan ku dhuf intaasoo markab yaa sanad walba agteenna soo adeeg waa u baahan yahay waa nin musaafir oo aan adeeg u baahnayn ma jiro tirada ugu yaro aan u adeegno baa soomaaliya oo dhan ku fillaamay dhan wata dhan kale badda iyadu waxay leedahay ahmiyad marine biology waxaa mara nadaam la dhaho abwinning maqasho baan u malaynaya af soomaali waxa lagu dhaho ma aqaan maayadba ma dulmarba waxaa jira dabayl xeer ilaahay sameeyey oo badaha qaar lagu arko baddu dabayl baa saa u dulmaraysa badda dusheeda dabayshaas waxay riixaysaa sadxigii kore ee bash ee badda markay riixdo biyihii waa soconaya dabaylahan monsoonka ah waad la socotaan waa kana dabayl baa riixaysa biyihii dabaysha markay riixdo biyuhu meelay ku eg yihiin baa jira ama gidaar dabiiciya ha ahaado oo dhulkii iyo qaaradihii ama ha ahaadaan gidaarkii barzakha ahaa oo qur-aanka laynoogu sheegay baynahumaa barzakhun laa yabqiyaan isuma xadgudbi karaa mid mid ku xadgudbaysa male seebay isugu xadgudbaan bad kasta waxay leedahay cuf u gaara density waxay leedahay kulayl u gaara timberature waxay leedahay cusbo u gaara haddii biyahan inta la qaado biyaha kale loo geeyo dee tan waxaa laga yaaba in laga cusbo badan yahay cusbadii hadday ku badato malaagii inta ku noolaa waa dhimanaya waayo cusbadan badan dabiicaddiisii maahay ilaahay marka waa u kala teeday subxaanau wa tacaala dabayshan meelo shan meelood bay ka dhacdaa badii bay dusha ka riixaysaa markay riixdo soo wado gidaar bay biyihii tegayaan gidaarkii wuu soo noqonaya biyihii aad riixda riixda riixda dee gidaarkii waa soo celinaya meesha u hooseysay gaarayaan waatana iyadoo gacan lagu farsameeyey waa soo noqonaya saasay isaga dabameeraysayna biyihii maanta o dhan ka bilow gardafooy masaafada ugu dheer oo ab wiilina soomaaliya haysata shanta meelood oo kale meel waa beru latin america meel waa alaska waqooyiga maraykanka meel waa nimanka indha yarta indochina imaa qabow baa kalluunkii uu ayan u daban karin imaa waa dad technology helo waa horay xaalufiya meelahan kalluunka aada buu ugu tarmaa marka sababtu waxa weeye kalluunka waxaa jira dhul uusan gaari karin oo moola dhulkaas waxaa yaal dhirtii caadintii cusbadii cusbadan maaha kor saaran waxyaabihii brotiinka ahaa oo u baahnaa kalluunka ku tarmi lahaa baa dhulka yaal mana gaari karo dabaqadu kala leeyahay baddu dabaqada hoose kuma uu tarmi karo gaar ahaan kalluunkan loo badan yaho la isticmaalo kalluumo noocaa jira oo meelaha hoose ku nool ko maalin baan meel ka daawanaynay kalluumada badda hoose ku nool mid waxaa jira isaga dhan koronto ku shaqeeya wuu socdaa kalluunkii usoo dhawaada waa yaryahay korontu kusii daynaya mawjada korontaa marka muraayad buu ku jiray muraayadii baa marka aad istaagtidba dhag dhag dhag dhag dhag dhag dhag muraayadii baa garaacanaysa waa mawjadaa korontada uu garaacay qof ila socdaa yiri ilaahay subxaana wa tacaala bal goortuu koronto abuuray eeg gaaladan waxay noogu faanayaan hebel hebel baa koronto helayo maasha allah nabad barays buu qaato marka kalluumadaas dee wax nafaca inoo ma laha kuwaa nafaca leh dusha ku nool yihin mawjadan baa marka waxay u keentaa abwelin systemkaan laho baa wuxuu u keenaa wixii ay cuni lahaayeen ari caws helay weeye marka wuxuu u tarmayaa sidii digaag kalluunku waa laba nooc noocana bilajig baa lahaa kuwaan xeebta kore saaran oo dooyalaydeenna intay baxaan shabaga tuurtaan soo qaataan kaa maaha kalluunka dhaqaalaha leh ee laynoogu yimid in laynaga boobo maaha kalluunka dhaqaalaha leh waa kan waaweyn oo libaxbadeedka shirinkiisa allaha iyo noocyadiisa noocyada alla haybta ah mool bay ku nool yihiin zoone ay ku nool yihiin baa jira iyo zoone ay ku dhalaan mid ay ku dhalaan iyo mid ay ku nool yihiin zoonayaashaas waxay u baahan tahay aqoon aada ku raadsatid markaad heshid waxay u baahan tahay aqoon aad ku soo ogsaada ilan moolka intaa ugu tagta soo guran maysid waxay yeelaan nimankan hadda noo yimaada wax waxay ku shubaan wax udhayo kalluunkii soo eriyay u ka cararay markuu soo baxo shabakaday u dhigtaan markabkii afar iyo labaatan saac buu buuxsamaya waa kaa tegayaa laba beri u kaa maqaya waa soo noqonaya markabka ugu yar ee sagaal iyo sagaashankii nin meel ka warramayay wuxuu yidhi markabka ugu yar nin gaalu ahaa sarbay ku sameeyey bayurad buu ku maray dhulkan dhowr iyo siddeetan markaan tirinayay buu yidhi baan faraha ka qaaday tiradooda maraakiibta baddeenna ku jira buu tiriyey dhowr iyo siddeetan markaan marayay baan iska daadiyey hantidaa qiimiga leh baa ilaahay subxaana wa tacaala halkaa inoo geliyey badda haddaan intaa uga baxo beeraha iyadana wax yar baan idinka tusinayaa waxba maaragtay ku dheeraan maayo labadaa wuxuu dhulkeenna maadaama uu biyo leeyahay dhulkao dhan waa la beeri karaa kani waa webigii shabeel dherarkiisa wuxuu leegyahay boqol iyo soddon kilomitr wey boqol iyo soddon kilomitr oo biyo iska socdaa dhul falaada wel fertilizera qof kasta oo naga mid ah qof kugu qabsanaya male haddaad beeratidoo tagtid qof ku dhahaya dhulkaan anaa leh waxaa halkaan laysku laynayo meel cidlaa ma jiro abuur kasta aad ku rididna wuu ku soo baxayaa isagoo ka taya watigiima isagoo ka taya fiican abuurka kale cambaha halkaa ka baxa ka taya fiican cambaha mooska halkaa ka baxa ka taya fiican mooska moos baan qaahiro ka cuni jiray moos yaryar oo ay beertaan mooska soomaaliga ah farqiga u dhexeeya waxaan qiyaasayaa saddex dollar inuu ah waa labadii moos midna halkaanuu ka baxay midna masar buu ka baxay waxaa iyadana jira webiga jubba waa kaasaa isagana isaguna siddeed boqol iyo toddobaatan iyo shan kilomitr buu maraa feerfeer buu jub sooma doolow buu ka soo bilowdaa kismaayuu ku dhammaadaa magaalooyin badan buu sii maraa luuq baa ka mid a buulo barwaaqaa ka mid ah xeyd baardheeraa ka mid ah haddii alla ku roon yahay saa kow jilib jilib shabeellaanu maray jubba miya halkaasuu ku shubaa beeraha marka hal goob hal goboloo ka ii tilmaam markay waqtiyada waa ka baxaynaa iyadana waxba ku qaadan hal gobol oo soomaaliya ka mid ah hal gobol hal gobol wey oo gobollada biyaha ay maraan waxay hay-ad jarmal ah a waxay tiri ilaa iyo konton milyan oo qof bay masruufi karaan standardka nolosha ee shacabka jarmalka maaha inay masago ama gelay ay cunaan helaan standardka nolosha qofka jarmalka uu ku noolyahay macnaha villadiisa gaarigiisa combyutarkiisa taleefonkiisa wax kastoo qalaba u baahan shaqadii u kallihi lahaa caruurta iskuolka u dhigan lahay isbitaalkii tayada fiicnaa oo caruurta geysan lahaa konton milyan oo qof waa hal gobol gobollada ay maraan labada wel macnaha waxaanu la midnahay nin guriga tubo ugu socoto oo kirli maran la wareegaya ushaa rabaa inaan karkarsaday yaa biyahaysiiya hadda gurigii uu seexanayaa tubo biyoah ka furanta waxaanu wax yar ka hadlaynaa iyadana baddii waanu sheegnay macdanta waxay dhihi jireen culummadu xadis walaa xaraj xadis walaa xaraj macdanta soomaaliya ku jirta waxaa la yidhaahdaa soomaaliya waa mineral belt country dhul suun macdana caloosha ku haysta suun macdana ha ka xumayo waraaqdaa ma wado tii kalluunka horta wax yar aan idin aan ilaaweyn aan xasuusiyo shan iyo labaatankii bishii february maalin jimcaa bay ahayd internetka waa laga yaabaa inaad ka heshaan journaalkii alahraan baan soo dartay nin baa ila socday safxadda ugu horeysa journaalkaas waxaa ku qoraa burcadbadeedyada soomaaliya waxay hoos u dhigeen boqolkii soddon sunnadii adduunka laga cuno waa heer caalamiya heer bersan heer caalamiya yani heer caalamiya waa adduunka oo dhan waxay kaloo hoos u dhigeen boqolkii konton sunnadii laga cunayay laba dal faransa iyo sbain waxay dhaheen shirkadaha tuunada ka shaqeeya waxay khasaareen sanadkii lasoo dhaafay lix milyaar oo dollar lix milyaar oo dollar mineralskii baan gelayna qolaalaan qaahiro ku hayay oo waxaa jira nin ingiriisa qoray wuxuu yidhi waxaan kula talinaya dadka reer galbeedka inay dalkaa tagaan macalinimo ku tagaan ku tagaan hay-ad ku tagaan shirkad ku tagaan dalxiis wax kasta oo dal lagu tago ay ku tagaan si ay uga faa'iidaystaan macadinta halkaa dal macaadinta iyadu waxaa loo kala saaraa mitaal iyo non mitaal macaadinta aan birta ahayn iyo kuwa birta kuwa aan birta ahayn labaan ka tilmaamaya mid waxaa weeye maadada jibsum la dhaho jibsumku soomaaliya waxay ka mid tahay ixtiyaad caalami oo wax yaab leh markii wax walba caalami aad ka aragto waxaad leedahay war dadkan maxay yihiin yani faraacinadii waxay noo waxay yidhaahdeen diquraafi bay haysteen waa dadkii ilaahay iyo dalkii ilaahay waa faraacinadii iyagu weliba waxaan mayan ogeyn waadaas jibsumku wuxuu waa maado ku jidha dhulkan buuraha ka soo bilow waqooyi galbeed hargeysa dusheeda ku keen meesha laba meel baa maadadaas dalal badanoo haysta waa jiraan laakiin markii caalamka reseervadiisa la eego heer caalamiya soomaaliya iyo waxay noqonayaan jarmalka weliba dowladdii jarmalka galbeed la ohan jiray farsamaheeda buuro ku yaal maxaa laga sameeyaa waxaa laga waa shaminto cad wey shaminto cad tabaashiirta jeesooyinka iyo marka qofku la kabaya shaminta ahaanna waa loo isticmaalaa dhagaxana daa rabtid inaadan ranjiyin weligii caddaado iyadaa la isticmaalaa dhismahay gashaa maado kale waxaa iyadana cusbada cusbadu yani keligeed baa hanti inoo noqon karta sababtoo ah qof kasta waaga markuu baryo ilaa uu ka seexdo markuu u liito hal mar buu rabaa inuu wax cuno wuxuu cunayana waa inay cusbo ku jirtaa hadduu cusbo waayo qofku waa jiranaya hadday ku badatana waa jiran hadday ku yaraatana waa jiran waxaanu marka awoodnaa waxaa nala derisa ummado badan boqolaal milyana oo aan cusbo lahayn annaguna buuro cusbo ah oo dabiiciya buurahaas aanu ag marayna la mid ah yaanu haysanaa xataa nadiifin kaama baahan inaad warshad geysid oo qashin ka saadhido kaama baahan bacad ka buuxsa keliya cusbadaa waxay ka dhalataa ma garanaysaan badda badda maadaama biyo cusbada ay tahay meelaha ay soo garaacdo markay degato cusbay ku reebtaa dareerihii baa soconayo biyaha ah oo xaaraya cusbadii oo adag okay haddaanu u tagno macaadinta waadhi xoolihii kalluunkii labadii kalluunba badda iyada waa ku jira kii dusha laga qaadanayay iyo kii hoose halkan sawir weyn oo internetka ku jira waa burcad badeedyadii maabkaas dhibcahaas waxaa soo mara maraakiibta caalamiga socodkooda weeye markuu baabilmandab usoo dhow yahay calaamad khataray ku sameeyeen halkaas waxaa bilaabanaysa bay dhaheen zoonkii khatartaabaad gelaysa inta halkaa uu marayo calaamado khatara wey ya ilaa koonfurta marka kasta iyo meeshii laga afduubtay iyo xilliga afduubtay internetka ka helaysaa macaadinta forum waxaan filayaa chemical elementska aad ku qaadateen haddii alla idin roon yahay cunsurkiisa t h weeye waa nooc ka mida bir wax badan buu galaa aada buu hodan dalkeenna ugu yahay gaar ahaan waxaa lagu xoojiyaa biraha kale wuxuu kaloo wuxuu leeyahay resistance heat resistance kulaylku aada ugu adkaysta wuxuu leeyahay waxaa lagu daraa dhagxanta shiraamiga ah baa lagu qasaa oo haaf bir buu noqonayaa si ayan u jabin dhagxanta kale ay qaal uga noqdaan sifaynta batroolka gala waa maado qaaliya haddii wax ka faa'iidaysta la helo waxaa kaloo iyadana jira oo dhulkeenna laga helaa aluminium cober cober iyadana waa bir biraha ka mid ah coberku okay xafaa la geli mayno waa biraha noocyadooda birtu bir keliyaanu u naqaan annaga birtu waa mitaal hadda kaas tin waxaa lagu sameeyaa digsiyaasha khafiifka iyo tuunada koombadeeda iyo habahada khafiifa agu tagaanigu halkaan ku lahaa warshadaha dagaalkii labaad ka hor birta uu ku waxeeyana meeshuu ka heli jiray kalluunkana meeshuu ka heli jiray aada buu dhaqaale uga helay mitaal bir birta iyadana faalo uma baahna xadis walaa xaris waxaan idiin sheegayaa ruushka waagii dowladda soomaalida jidhay qorshihiisa ee deer oo soomaaliya u ka lahaa inuu ugu helin waxaa ugu jidhay tariin ka soo bilaabanaya berbera ku dhammaanaya kismaayo ee ceebtaa dheersaa u mara tariinkaa isaga birtii uu ku samayn lahaa uurahanay ka buuxdaan meel kama keeneen batroolkii shidaalkii uu ku socon lahaana uurahanay ka buuxaan waa dhuxudhagax keliya waa naga caqli badan yahay daal weeyaanu leenahay dhagax baan kala daalaynah annaguna sidii daayeertii baan daayeer korow la dhaha jiri jiray koonfurta oo wuxuu arko dhagax kala daala alaa ayi xaal waktigii waa iga dhacay bahalkaasa ka mida zinkaha oo daawo gala waxaa ka mida gool dahab dhulka ayaa laga helaa waxaa ka mid ah haddee batroolka iyo uraniumka iyo kama aan hadli karo waktigii baa dhacay tamar dhibka adduunyada kusoo fool leh waa tamar la-aan dadku waa ilbaxaya sida qofku tamar ugu baahan yahay iyo bulshada ugu baahantah ummad walba ummadday ka ilbaxsan tahay waa ay uga baahi badan tahay xagga tamarta dowladaha reer galbeedka siyaasadooda saddex xagal bay leedahay xagal waxaa weeye amnigooda national security wixii amnigooda khatar ku ah waana xaqna waa u leeyahay qofku inuu amnigiisa ilaashado xaq buu uleeyahay qodobka labaad waxa weeye energy tamar waayo ummado ilbaxay wey waxay u baahan yihiin tamar noloshooda u kaashadaan qodobka saddexaad waa human rights xuquuqulaadami xuquuqulaadamigu marka arrin laynoogu hiilinayo maahe waa arrin labadaa kale lagu ilaalinayo xuquuq haween haddaad maqashid dad laga tiro badan yahay dadka laga tiro badan yahay xuquuqdooda haddaad maqashid haddaad maqashid maaragtay annaga reer hebela xaqeennay baa dhacan dad waxaa loogu sheekeeyey kulli waa wax loogu adeegayo danahaas lana doonayo khayraadkaaga in la qaato tamarta hawada research baa lagu sameeyey mustaqbalka aad baa loo adeegan doonaa meesha ugu fiican oo dabaylo xoogla ay ka dhacaan onalki xoogla laga heli karo soomaaliya wey badwanta hindiyaa soo afuufaysa tamarta qoraxda sidoo kale meesha ugu fiican faallo dheer ka geli maayo waxay noqotay soomaaliya laba sabab darteed soul energy waad aragteen baan filayaa laba sabab maxay u noqotay nin baa wuxuu yidhi war ma soomaaliyaad ku dhalatay aad ka timid ha haddaan heli lahaa meeshaasoo kale waa professor ku takhisay arrintaan haddaan heli lahaa soomaaliya oo kale wuxuu yidhi adduunka wax uma baahdaay labada sabab sabab waxaa weeye qoraxdii oo joogta inuu a sanadkiio dhan dadku qorax bay laayihin sababta labaadna waxa weeye kuwa ay kuwa tarkii nugula yahay hadda kenya iyo ugandaba waa mar ay kuwa tarkii maxaan dheerrahay waxaanu dheerrahay sanadka oo dhan cirkeenna saafi wey iyaga daruuro qofkii uganda tegay waa waxaar kadibba daruur baa imaanaysa qoraxdii si toosa ugama faa'iidaysan karo laakiin annaga halkaasaad dhigaysaa maa sha allah walaalayaal intaasaan kusoo gabagabaynayaa wabilaahi tawfiiq ilaahay aan nugu anfaco anna ilaahay miisaanka xasanaadka hay saaro ila wax dembiya kumaan hadlin asalaamu calaykum waraxmatullah
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاه الله خير وأحسن الله إليه وبارك الله له دكتور أحمد صادق خير الله سيو darsigaas ad arkayseen ayuu ina siiyey oo maasha allah allah barakeeyo ayuha alikhwat lkiraam insha allahu caawo su-aalo ma jiraan maadaama darsigu bilow yahay sidii aynu hore inoo caadada inoo kugu ahayd inta darsigu socdo ayaa su-aalaha lasoo qadimayaa rag u qaybsan ayaa jiro halkan baa loogu keenayaa insha allahu waraaqaha lagu soo qorayana waa laydin qaybiyaa caawa casharku intaasi inoo kugu egyahay jadwalka waad ka arki doontaan habeen dambena insha allah waxaynu leenahay faragelinta ajnabiga ee soomaaliya taariikh ahaan iyo raadadka uu ku reebay waxaa inoo soo jeedin doonaa haddii alla yidhaahdo akh sheekh axmed cabdisamad iyo habeyn dambe caawa darsigu intaasu inoo kugu ogyahay wixii su-aalaha casharka la xariira waa lasoo qori karaa halkan ayaa la keenayaa su-aalaha caawala habeyn dambe ayay noqon doonaan caawa maadaama darsigu keligii ahaa aadna muhiim ugu ahaa ayaanu yaro waktigayda ku dheeraynay habeenada soo socda jadwalku wuxuu ahaan doonaa hal darsi oo cashara iyo hal darsi oo hal saac oo casharkaa iyo hal saac oo su-aalaha ayay noqon doonaan intaa ayuu caawana inoo kugu egyahay wasala allahuma calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi wasalam